aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tabinta gaarka ah ee aynu ku samaynayno weerarka cagmarinta ah ee saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen gudaha degmada balcad iyo duleedkeeda halkaasoo ay si buuxda ula wareegeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab marba marka ka dambeysa waxaa soo baxaya warar la xiriira ee dagaalka ee ka dhacay saaka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo tallaabooyinka ay qaadeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab warka cusub ee hadda soo dhacay wuxuu tilmaamayaa in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u suuro gashay in saldhigga degmada balcad ay kasii daayaan maxaabiis muslimiin ah oo halkaasi ku xirnaa kuwaasoo si gardaro ah loogu haystay gudaha xabsiga ku yaala saldhigga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku guuleysteen inay xabsiga kasii daayaan tiro maxaabiista lama sheegin tirada rasmiga ay yihiin laakiin warka sugan wuxuu yahay in ciidanka mujaahidiinta ay u suuro gashay in xabsiga degmada balcad ay kasii daayaan tiro xaabiis muslimiin ah oo halkaasi lagu haystay si sharci daro ahna loogu haystay waxaan la socnaa maamulada shisheeyaha ku daaban ee dalka ka jira iyo dowladda federaalkuba inay leeyihiin xabsiyo badan oo ay dadka muslimiinta ku dhibaateeyaan kuwaasoo maxaabiista lagu geysto tacdiyaad ee kala duwan haween muslimaad ah ayaa ka mid a dadka u xiran ee dowladda federaalk iyo maamulada shisheeyaha ku daaban ee dalka ka jira tacdiyaad kala duwan ayaana si guud muslimiinta lagu geystaa xabsiyadaas ee ay shisheeyuhu si guud gacanta ugu hayaan waxaana xusid mudan in dowladda federaalk ay ku taamayso oo horey bay u sheegtay inay furto xabsiye ee kuwa ay hadda gacanta ku hayso ka waaweyn kana ballaaran kuwaasoo dabcan loogu talagalay in dadka muslimiinta lagu ihanaysto laguna tacdiibo dadka muslimiinta marka laga soo tago tacdiibka lagu geysto xabsiyada ay shisheeyuhu maamulaan ee wadanka ku yaala iyo kuwa dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadu ay gacanta ku hayaan waxaa sii dheer in lacaga madax furashaha laga qaato dadka qaar oo saraakiisha ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa si micno daraa u xirta dadka marka ay ehladooda ka daba tagaanna waxay dalbadaan in kumanaan kun oo dollar la siiyo si loogu sii daayo marka saaka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhiigga u horay in ay xorriyadooda dib u helaan maxaabiis badan oo muslimiin ah oo halkaasi si gardaraa ugu xirnaa mana ahan markii ugu horreysay oo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay jeelasha ka soo daayaan maxaabiis muslimiin ah waxaan xusuusanaa weerarkii cuslaa ee ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee uu maamulka puntland gacanta ku hayo halkaas oo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka soo daayeen maxaabiis aad u fara badan oo muslimiin ah waxaan sidoo kale xusuusan karnaa weerar hadda ka hor ka dhacay degmada beled xaawe ee gobolka gado halkaas oo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku guuleysteen inay xabsiga ka soo daayaan ee tiro maxaabiis muslimiin oo halkaasi ku xirnaa marka saakana mar kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wacdaro adag ayay dhigeen oo waxay xabsiga ka soo daayeen tiro maxaabiis muslimiin ah oo lagu haystay saldhigga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe hadba wixii kusoo kordha ee dagaalka saaka ay ciidanka mujaahidiinta ku qaadeen degmada balcad waxaan kusoo gudbin doonaa tabintan gaarka ah inta aynu ku guda jirno